barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkaoo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah shanta bisha janaayo sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan marti oo uu noogu yahay halabuur wax ka qora taariikhda iyo dhaqanka soomaalida waxaan ahay sacmaal soomaali dhaba sinjigiisu yahay samatalisnimiyo samiryo dulqaad sikhinimiyo deeq sife geesinimo suugaan aftahan waasada ilaah igu soorayoo siin baanu helay heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida kooxda al-shabaab ayaa axadda maanta ah weerartay saldhig militari oo ay si wada jir u isticmaalaan ciidamada dalka kenya iyo kuwa maraykanka kaasi uu ku yaala gobolka xeebta kenya ee lamu sida wakaaladda wararka a f b ay ka soo xigatay afhayeenka ciidamada dalkaasi weerarkan ayaa lagu qaaday xeradan militari ee ciidamada cirku isticmaalaan ee loo yaqaano kamsimba ee manda bay oo u dhow xeebta loo dalxiis tago ee jasiiradda lamu waxaana uu yahay weerarkii ugu dambeeyey ee kooxda al-shabaab ay ka geysato dalka kenya tan iyo markii ciidamada dalkaasi ay gudaha u galeen soomaaliya sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii afhayeenka ciidamada kenya colonel paul injugana ayaa ku sheegay war-saxaafadeed subaxnimadii hore uu soo saaray in la isku dayey in la carqaladeeyo amniga saldhigga maandi iskudaygaasi waxaa looga hortegay si guul ah afar argagixiso ah ayaana ilaa iminka meydkooda la helay xaruntuna haatan waa mid nabada ayuu ku yidhi war-saxaafadeedkaasi sarkaalkan ayaa sheegay in weerarkani uu sababay dab ka kacay xarunta ciidamada cirka kaasi oo saameeyey haamaha shidaalka ee halkaasi waxaanu intaa ku daray in haatan dabkii la xakameeyey taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom ayaa war-saxaafadeed kooban oo ay soo saareen ku xaqiijiyey weerarkan waxa ay sheegeen waxa ay war-saxaafadeedkan ku sheegeen in kooxda al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaado xarunta militari
tobanaan kun oo murugaysan ayaa maanta buuxiyey waddooyinka magaalada ahfaas ee dalka iiraan halkaas oo la geeyey meydka jenaraal qaasim suleymaani oo ay maraykanka toddobaadkii hore ku dileen duqeyn dhinaca cirka ah gudaha magaalada baqdaad muuqaal toos looga daawaday maanta tv-ga qaranka iiraan ayaa tusiyey tobanaan kun oo qof oo xidhan dhar madow islamarkaana wata sawirada qaasim suleymaani kuwaas oo socod ku marayay waddooyinka waaweyn ee magaalada axfaas meydka jenaraal suleymaani ayaa gaaray aroornimadii hore ee saaka magaalada uu kasoo jeeday ee axfaas oo ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee dalka iiraan laba maalin kadib markii lagu dilay shirqool qaasim suleymaani oo ahaa taliyaha ciidanka uga awooda badan iiraan ee ilaalada kacaanka ayaa waxaa sidoo kale jimcihii lala dilay abumahdi al muhandis oo ahaa hogaamiyaha jabhad ka mid ah xoogaga shiicada ciraaq muuqaal toos looga daawaday maanta tv-ga qaranka iiraan ayaa sidoo kale tusiyey dad badan oo ooyaya dhanka kale maraykanka iyo iiraan ayaa hawada isu mariyey hanjabaadyo uu midba midka kale uga hanjabay weerar hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali qamaney ayaa sheegay in iiraan ay suleymaani uga aargudi doonto maraykanka halka madaxweyne donald trump uu sheegay in haddii iiraan ay isku daydo in ay weerarto danaha maraykanka ay beegsan doonaan ilaa iyo laba iyo konton bartilmaameed oo ay iiraan leedahay
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana hargeysa ku soo diyaariyey waryahayaga khadar maxamed cakulle kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkoo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaa marti igu ah abwaan axmed awgeedi abwaan axmed awgeedi waxa uu baaritaan ku sameeyey dhaqanka iyo noloshii soomaalida ee wakhtiyadii hore waxaana uu aragti ahaan ku doodaya in xilligii hore ay soomaalidu si weyn isugu filnayd marka la eego guud ahaanba inay dabooshay arrimaha la xidhiidha nolosheeda sida ay u nooshahay hadday tahay huga hoyga iyo xataa cuntada iyo weelka ay isticmaalaysa intaba waxa uu ku doodayaa in wakhtigan casriga ah iyo aqoonta dibadda ka timid aanay soomaalidu uga faa'iidaysanin sidii noloshooda dhisaysay waa sida uu abwaanku uu ku marinayo maansooyin uu mariyey ugu horrayn halkudhegan soomaalida iyo berisamaad maxaad uga jeedaa ee nuxurkiisu yahay bismillahi raxmaan raxiim khadarow ummad waliba taarikh bay leedahay dhaqanna way leedahay dhaqaalana way leedahay marka markaan isbarbar dhigay noloshaynu berigi hore ku noolayn iyo ta maanta boqolkiiba boqol inagaa lahayn oo jaangoyn jirnay tiyaa hore laakiin tan maanta aynu ku nool nahay iyo dunidaynu ologola nahay marti ayaynu ku nahay marka runtii waxaa xiisa leh oo daree soo jiidasho leh teenii hore sababtoo ah baahida la qabay ee bili-aadmiga ilaahay ku abuuray dhammaanteedba soomaalidu way ka jawaabtaan odhan karaa isku filaashana way gaadhay iyadoo caalamka wax allaaliyo waxay uga baahan tahay jirin ayay dharkeeda samaysatay dhuunigeeda lahayd hooygeeda iyadoo ay samaysatay hubkeeda ay samaysatay wax kasta oo u baahan tahay ina ay ka jawaabtay ayaynu odhan karnaa runtii marka dee waxaan u doortay waxa weeyaan waa nolol inagoo aynu lahayn baynu odhan karnaa haddaad soo qaadato ama dharkii ama gurigii xilligan ama waktiga waayaha nolosha horkacayay oo barayay mise waxaad leedahayba maadaama agabka ay adeegsanayaan iyo noloshoodu dhimi ay aqoontooda ku dhisnayd iyagu waxay lahayn bah
dabaylaha yaqaaneen oo ciidda yaqaaneen oo cimilada yaqaaneen oo wax kasta oo ku xeeran way ka jawaabeen baahi kasta oo ay qabana way dabooleen sababtuna waxa weeyaan waayo aragnimo ayaa dee laga helaa nolosha maadaama dadku ay dee kumaankun sana soo dhaqnaayeen jiilba jiil buu aqoon ka reebay wax runtii ay ma garanaysaa ay debad uga bahnana ma jirin laakiin geedkooda iyo dhagaxooda iyo xoolahooda intaasoo laysku dhafay ayay runtii baahi kasta ku dabooleen haddaynu khadarow qodob qodob isku dul taagno aynu soo qaadano dharkii insaanku bili-aadmigu dhar buu xidhaa dee waana dadku mar haddii islaam yihiin cawaan maahee dhar bay xidhan yihiin dharka aynu xidhanaynaa maanta waa dhar dee dibadda laga keenay haddii baddaasi xidhantana dee waxa weyaan maanta dhar ma samaysan karno haddaynu dhammaanteen isu tagno saaka garan ma samayn karno laakiin xilligaasi dharka la xidhan jiray saambuu ka samaysnaa dumarku waxay xidhan jireen khayraan ragguna dhuugu xidhan jiray dhuugu waxa weeyaan waa saan la midgiyey oo ugaadha amaba adhiya dabeedna gunti buu ahaayo ragga guntan jiray dumarkuna garays dheer bay xidhan jireen oo kayraan baa la odhan jiray ilmaha yar qeydka lagu xambaara dherabtibuu ahaa saambuu ka samaysnaa masallihii ma garanaysa lagu tukanayey isaguna waxa uu ahaa amaba dee lagu fadhiisanayey waxa uu ahaa isaguna saambuu ahaa xoolahaasaa laga sameeyey xoolahiina laga sameeyey gogasha markaynu soo qaadano gogashu waxay ahayd dermooyin amaba dee saambay ahayd marka dermooyinku waxaa laga samayn jiray waa maydho ama caw qofba si uu yaqaano dermooyinku waa bayluuli iyo darfooli baa la odhan jiray labadaasay u kala bixi jireen salligii baa jiray oo dee dermada uu ka yaraa saantiibaa laga sameeyey gogol markaa gog ayaa la odhan jiray saanta geela ee lagu seexdo waxaa kaloo jirtay weylaalistii oo lo-da ahayd iyo kaldhadii oo waa saan yaroo iyaduna weylaha laga saari jiray markaa dadku dee way ku seexan jireen oo caruurtoo kale ayaa runtii lagu seexan jiray haddaan soo qaado maacuunkii ama weelkii la adeegsan jiray haamihii waa haamihii biyaha iyo haantii caanaha waa qabo ama tolan waxa weeyaan waa qori ama waa tolanyo marka haamaha waxaa laga samayn jiray ama qabo ama waxaa laga toli jiray haddii eebahay kuu roon yahay maro ayaa laga toli jiray amaba dee geed baa laga qor jiray dhilqori bay ahayd waxaa jirtay aagaantii caanaha lagu dhitayn jiray waxaa jiray ubadii subaga lagu shubi jiray qumbihii oo ka samaysnaa gog waa gog waa saangeel oo la nadiifiyey oo la midgiyey oo la qurxiyey oo aan hadduu toban sano subagaasi ku jiro aan isbedelayn oo cali ku rogmanayn ayuu qumbuhu ahaa dhiilashii waa dhiisdegeela lagu maalayey oo iyaguna qaybo badan ahaa tusaale ahaan qoradkii iyo gorofkii iyo gaawihii iyo jaarkii iyo doobigii iyo bidhihii iyo markihii caanaha lagu ururinayay ee inta meel la dhigo sariirta ama daarka lahaa ee caanaha lagu ururinayay waxaasoo dhan waxaa laga toli jiray waa haantii waa qabadii amaba waa muruxdii biyaha marka waxaa lagu joobin jiray qarbadka qarbadku saan buu isaguna ahaa waa saan xoolaad sibraar baa jiray oo isna caanaha lagu shub jiray waadaantii lagu waraabin jiray xoolaha waxaa jiray oli maanta kiish baynu naqaanaa kiishka waxaa la odhan jiray oli waxaana laga samayn jiray saan tariyaha madad baa jirtay madadku waa jawaan jawaanku xarku ahaa ayaa laga samayn jiray madadaasi abxadii baa jirto sanduuqii ahaa iyana saan bay ahayd dhuurihii iyo fandhaaladii xeedhyuhu iyagu ciiday ka badnaayeenoo qaybay ahaayeenoo kille inta aanaad markaa aan kaa dhexgala axmed waxaa faraha badan ee imika sheegtay ee hugiile mara gaar u yaqaanaybaa tusaale ahaan haamaha iyo dhiilaha qorayey mise kaalinba may kala lahayna ciddii kusoo hagaagtay way sameynaysa may ahee ragguna qayb bay lahaayeen dumarkuna qayb bay lahaayeen tusaale ahaan haddii shayga la falkinayo ama la unkayo dumarkaa lahaa oo marka tusaale ahaan dee waa la unkayaa marka la samaynayo haanta amaba haddii eebahay kuu roon yahay gaawo dhiilka dee geela lagu dhisayo marka la unkayo waa qabo ama waxa weeyaan waa maro dumarka ayaa shaqadaa lahaa laakiin marka la qorayo amaba dhiishii dee qoriga ahayd ay tahay ee geed laga soo jarayo dumarku shaqo kumay lahayn waxa weeyaan ama ama mooye ha la qoro ama tib ha la qoro ama dhiil ha la qoro ama dhiil ha la qoro wixii awood iyo xoog u baahan ay farsamo quraar oo dee quraar baa qori jiray farsamo yaqaanka ahaa markaa dabeedna saasay hawshu kala ahayd rag baa lahayd oo xeedyaha deed gabadhima soo qorayso intay geed kaa tagto waxa weya dhuurta iyo toboga dhir badan baa laga soo jaraya iyo lebigi markaa raggii baa soo qoraya xeedhii marka waxay ahayn waa kilihii oo yaraa xeedho qoys waa tii ku xigtay xeedho duco habeenka reerku ducaysta ama alla baryo ayaa iyaduna marti wax lagu siin jiray xeedha sabiidi intaaba way kasii weyn tahayo fardaha mararka qaarkood baa lagu waraabin jiray markaa dee sidaasay ahayd maacuunkii waxaa jira maanso aada u bixisay sacmaal dhegeystayaasha maqashay
horta kolley qayb ka midu baynu akhriyi doonaa laakiin barnaamijkii aan ka sheekeeyey waxaa dhinac socday iyaguna kolleyba dee xeebaa jiray baryihii dambe oo magaalooyin baa jirayoo dad baa u iman jiray dhulkan dalxiis dabadeedna aathaar badan baa dhulka ku jirta sacmaal axmed ibraahim cawaale nin lahaano saaxiib nahay baa wuxuu qoray buug lahahdo dirkii sacmaalada runtii magacaasi aada buu soo jiitay xaggaad ka keentaan ku idhoo laasgeel baan kasoo helay buu yidhi oo markaan booqday lo-baa ku sawiran halkaasoo waa meel dalxiis loo tago oo kolleyba dee waa taariikho hore ayaa la dhigay farshaxanka sacmaal markaa waxay ka sheekeynaysaa qeybta hore safarada iyo xiidhada aan adduunya la lahayn soomaalidu ay la lahaayeen iyo dee agabka nimikanu ka sheekeyna qeyb ka mid a markaa sacmaal waa qofkii soomaaliga umaa sacmaal inta badan dee geel baa lagu faani jira maadaama soomaalida sideedaba mararka qaar la leeyahay xolodhaqatinimadeeda iyo iyadu taariikhdeedu way isku jaangoanta ama aada bay u fog tahay baad isticmaalka ugu magac lama kala saari karo soomaali iyo xoolo markaa wuxuu yidhi waxaan ahay sacmaal soomaali dhaba sinjigiisu yahay samatalisnimiyo samiryo dulqaad sikhinimiyo deeq sifo geesinimo suugaan aftahan waasada ilaah igu soorayoo siin baanu helay sumadaydu waa sangadoodiiyu sagandaakhratiya sumal baarqableed waxaan ahay sacmaal soomaali dhabax sinjigiisu yahay sidig maalahiiyo soofaandhaqdoo kala wada sinjiya dhaysaafiiyo subag iyo caddiin waa sada ilaah igu soorayoo siin baanu helay sumadaydu waa madad soohaniyo oli iyo sibraar qumbo laga subkado waxaan ahay sacmaal soomaali dhaba sinjigiisu yahay gabarh seemanoo dhaqan suuban iyo anshax iyo sariig lagu saday xishood sawra canagoba waa sada ilaah igu soorayoo siin baanu helay sumadaydu waa dhiir saablihiiyo sabiidiga quraar u sallaxay martida waxaan ahay sacmaal soomaali dhaba sumadiisu tahay wiil saajacoo saymaha xarbiga saraayaha dagaal markay tahay safayn seeteeyo cadow waa sada ilaah igu soorayoo siin baanu helay sumadaydu waa salli iyo dermiyo saantii idiin agabkii sardhada waxaan ahay sacmaal
abwaan axmed ugu dambeyn waxaa aragtihaan uu ku doodayaa ama qabaa ama soo bandhigay in ilbaxnimada dunidu ay gaadhay iyo aqoonta korodhay aanay marka laega nolosha soomaalida wax badan oo faa-iidaa marka si loo eego aanay tarin ee ay wax badan ka baaba-een
de horta waa laba qodob oo waxa weeyaan qofku goormuu baraarugaa waa markuu ogaado inay wax ka maqan yihiin anigu waxaan u haystaa inaynaan horu marine aynu dubudhoc gaadhnay laakiin xilliga ah aynu horumarkeenu ahaa sababtoo ah ninka quudkiisa samaysta ayuunbaa qaraarkiisana leh laakiin maanta ilbaxnimada la sheegaya iyo aqoonta cirka loo tegay innaga way dee ma garanaysa waynu ka hadhnay waynaway ina liiday runtii oo de waxa weeyaan shay kasta aynu lahayn baa laynoo keeno waa laynoo bedeli oo aniga markan dee dhuuraha iyo fidhaalka sheegay ama xeelo sheegay dee maanta malqacad iyo saxan ayaa runtii aynu ka haynaayo oo cid kalaa soo samaysay dee kama maarma wuxuu cunee caad iyo caano ayaa horta uu ahaa dee budhig waxay cunayaan marka haddaynu soo qaadno tusaale ahaan hidibkii waxa weeyaan faxfax waa marka dee la diyaarinaya la cuno soley baa ku xigay sargaf isna soley unbuu ahaa laakiin uu balbalaaran yahay murmuraa jiray muqumadda saddex magac bay leedaho mar waa muqumad marna waa odkac marna waa fafalagan saddexdaa magac ayaa horta muqumada loo yaqaanay iyaduna dee tii kaydka geli jirtay ee abaaraha lagu dhaafi jiray ee hablaha loo rari jiray ee ma garanaysaaye dee dumarka lagu diiqi jiray ay aba dhibaada loo siin jiray ayay ahayd markan caanaha u imaado caanuhu marka la liso ee ibta ka soo baxaan waa lis dabadeedna haddii habeenkii la liso waa yix haddii subax lasana waa ka soofeen caanuhu marxaladay marano way dhanaanaan liska markay dhaafaan waa ilqaad may dhanaan bay noqdaan oo way sii dhanaanadaan haddana jinow bay noqdaan karuur ama ganuun ayay marka dambe noqdaan oo marka khadrow inta labada qanjood ay ku jabayaan haddaad dhadhamiso subagii subagii waa ib iyo qalliin ibta haddaynu soo qaadano marka hore haanta laga soo saaro haantii waa la dhitaynaya caani baa la dhigaya markay subax dhanaanaadaan waa la lulayaa marka la lulo waxaa laga soo saaraya subagii weyl baa laydhaha subagaa laga soo saaray waa inta maalintaa laga soo saaray subaxa waa weyl subaxaas subagaasi waa burcad burcadka markau dhaafo ee laga soo saaro halkan waa baqbeeno baqbeenada waa intaan caanada laga saarin la kala haadin een subagii iyo wixii ku jira dheeraadka ahaa laga saarin ama amaee wixii ku duulay ama saxar ha ahaado ama caano dheeraad ha ahaado ama dhagor ha ahaato waxaa ku xiga markaa codcod buu noqonayaa subagaasi codcodkaa waxaa laga sameeyaa aiga subagaa burcadkii waa adhiga iyo lo-da laakiin soomaaldu ma taqaanee geeluna waa ka ugu subag badan la xoolaha maynaan arag weligan baa laga yaabaa dee subag geel laga soo saaray caanaha waynu dhanaawn laakiin dee subag lagama duunto laakiin geelaa ugu subag badanoo saddex jeer buu ka subag badan yahay lo-da waa haddii farsimasa la helo halkan burcadbuha isaga bocor baadha subagiisa haddaad istaalul gacanwaad ku dhibudunaysaa gacanta kugu daanaysaa laakiin laba habbaa looga soo saaraayo dhagxaan baa la kuloleeyaa dabeedna caanihii baa lagu ridaa waa lagu dhigaa caanahoo dhan subag bay noqonayaa amaba awr baa lagu lala lagu raraayo markii reerka guriga geediga dheer haddii haan lagu shubo awrka lagu oo deedna geedigaasi dee uu magaranaysa saddex casho la guuro tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inuu subag badani ka soo baxo markaynu nimaadno khadarow
waatay waxaan doonayaa bal nolosha colaadna way u badnayd dhib badanna way ku xeernayd markaa kolleyba lama huraan buu ahaa in ama la isdifaaco ama la helo hub taa ka waran
de horta waxaa jira tusaale ahaan dee ilmo bani aadan labadii ilmo aadan dee iyagaaba isdilay sidiin baana la isku dilayaa dadku inkastay muslimiin ahaayeen haddana soomaalidu way isdili jirtay waxaa ugu badan isdisheen isku geeraan waxay ahayd magara inay geel kala qaado oo dee xoogsiga kala yaqaanan soomaalidu geel buu ahaa amaba dee qab iyo kibir iyo laandheeranimo iyo reer hebel iyo iyada lafteeduna taasna dhafoortaabashaduna way jirtay marka hubku hubka marka hore dabadda lagama keeni jirin dhagxaanteena laga qori jiray tusaale ahaan waa hooto ayaa la odhan jiray waranka ugu yar warmaha hootadaasi waa laba nooco waa hooto bagaf iyo dhegeli waxaa jira isna teeri waa waran isaguna qayb ka mida waa nooc ka mida waranka qaash baa jiray waa dhagaxaanta laga qori jiray saan sheegay kaal baa jiray gaaliis baa jiray bilaawihii baa jiray dee golxobkii baa jiray tooradii baa jirtay runtii markaa ina waa jirtay haddana waxaa intaa dheer haddaynu dhuunigii iyo hubkii iyo ka hadalnay waxaa jira hoygii hoygu may ahayn dee bacda maanta aynu harsayna kulul laakiin guri wuxuu ahaa qabowgana diiran kuleylkana qabow guri udgoon oo waxaa dhex yaallaa uu ka yimaado ama geedka ama neefka xoolaah iminka tusaalahaan dee kabadii iyo aloolkii iyo dhigihii iyo loolkii iyo udbihii abjadkii weerhkii iyo saantii lamada ahayd ee lagu dugsoonanayay guriga jarcadii xagga hoose ma garanaysaa wuxuba waxay ahaayeen xoolaheenna iyo dhirta markaa berisamaadka soomaalidu sidaasaynu runtii magaca ugu bixinay kaasina waxa uu ahaa abwaan axmed awgeedi oo martiigu ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e barnaamijku waxau idinka imanayay magaalada hargeysa waxaa idinla socodsiinaya anigoo khadar maxamed cakula tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay aad buu u mahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka magaalada hargeysa ka soo diray haatanna wararkii dhinaca isboortiga nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid maxamed bashiir ciyaaro ka tirsanaa koobka f a ga dalka ingiriiska ayaa shalay dhacay kooxda manchester united waxay ka badan weyday naadiga wolvis waxaana ay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah laakiin manchester city iyo lester city ayaa u gudbay wareega afraad ee tartankan f a ga manchester city afar iyo hal ayay kaga badisay kooxda yar ee port vale halka lester ay ka badisay wigan atletic dhinaca spain kooxda barcelona ayaa ka badan weyday xalay naadiga sbanyol oo ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah laakiin real madrid ayaa saddex iyo eber uga badisay kooxda gitef dhinaca kale horeynta ee horyaalka liigaha spain barcelona iyo real madrid ayaa isku dhibco ah min afartan dhibcood ayay leeyihiin laakiin farqiga goolasha ayaa waxaa ku hogaaminaysa kooxda barcelona horyaalka talyaaniga ee serie aadana maanta iyo biri ayay ciyaaruhu dhici doonaan waxaana ka mid ah ciyaaraha maanta dhici doona latio oo kaalinta saddexaad ku jirta brisia ayay la dheeli doontaa torino iyo romana caawa ayay is arki doonaan ciyaaraha kale kooxaha waaweyn sida inter yuventus iyo milan isniinta birita ah ayay wada dheeli doonaan intaana waxaay nagaga dhan xubintii ciyaaraha kaalimihii heesaha ayaan dib u jaleeci doonaa waa codadka fanaaniinta maxamed suleymaan tubaac iyo weliba xalimo khaliif magool
intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga cagelin oogadan ku sii fidin casalkabaa jacaylku intuu ugubkaygu yahay intuu ugubkaygu yahay eenu urkayga cagelin oogadan ku sii fidin
anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambado habaabo waniga askube ayaa mahandaraada anfacadi ka go'aayo anfacadi ka go'aayo hambado habaabo waniga askube aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku egte annaan annaan ku egte aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku egte annaan annaan ku egte codadkaasi allah u naxariistee maxamed sulaymaan tubaac iyo xaliime khaliif cumar magool waxay gebagebo u hayeen idaacaddii duhurnimo oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhinaca soo saarista bashiir abikar cabdilaahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Yeah.